sabuuraddii konton iyo saddexaad nacaska qalbigiisa iska yidhi ilaah ma jiro iyagu waa qudhun oo waxay faleen xumaan karaahiyo ah oo mid wanaag falaa ma jiro ilaah wuxuu samada hoos uga soo fiiriyey bini'aadmiga bal inuu arko hadday kuwo wax garanayaa oo ilaah doondoonaa jiraan midkood kastaaba dib buu u noqday oo dhammaantood waxay wada noqdeen dad nijaas ah oo mid wanaag falaa ma jiro midnaba miyaanay aqoon lahayn xumaanfalayaasha dadkaygii u cuna siday kibista u cunaan oo aanay ilaah baryin iyagu halkaasay aad ugu cabsadeen meel aan cabsiyu jirin waayo kii ku agdegay inuu kugu soo duulo ilaah baa lafihiisii kala firdhiyey oo iyagaad ceebaysay maxaa yeelay ilaah baa iyaga diiday badbaadada reer binu israa'iil balmaysiyoon ka timaaddo marka ilaah dadkiisa maxaabiisnimada ka soo celiyo ayaa reer yacquub raynrayn doonaa oo reer binu israa'iilna farxi doonaa